iyadoo toddobaadka dambe ay madaxda dalalka xubnaha isbahaysiga gaashaanbuurta neto ay ku ballansan yihiin waddanka ingiriiska oo ay ka dhici doonto munaasabada toddobaatanaad ee toddobaatan sana guuradii kasoo wareegtay aasaaska isbahaysigaasi neto ayaa madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan waxa uu duceeyey shalay hadallo kulkulul ku weeraray madaxweynaha faransiiska emmanuel macron macron ayaa kasoo horjeestay weerarkii uu turkiga ku qaaday waqooyiga syria madaxweyne erdogan oo u jawaabayay dhigiisa faransiiska ayaa ku tilmaamay qof aanan khibrad lahayn islamar ahaantaasina u baahan inuu marka hore hubiyo maskaxdiisa dhimatay sida uu yidhi nuur xasan nuur ayaa arrimahan ka waraystay bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbul ee dalka turkiga
hadalada kulul waxay ku bilowdeen madaxweynaha faransiiska emmanuel macron mar uu siinayay warbaahinta caalamka ee waraysi uu siinayay uu sheegay in nato ay dhimatay oo matax ahaan ay u burburtay ayna arrimaha istraatiijiga lagu kala tegay oo aysan laga wada tashanin oo si wada jir ah aan la isula qaadaa dhigin dhanka kale waraysigaas wuxuu ku cambaareeyey howlgalka turkigu ay ka wadaan oo maaragtay bilihii aan soo dhaafnay ay ka bilaabeen xuduudda udhexaysa turkiga iyo wadankan syria taas uu sheegay in aysan turkigu ka filanin wadamada naato ay ku midaysan yihiin in ay garab istaagaan sababtoo ah maaragtay howlgalkaas ayaa ah mid aan waafaqsanayn maaragtay shuruucda waafaqsanayn waa yahay marka bashiir madaxweyne erdogan jimcihii shalay ayuu hadlay muxuu kaga jawaabay eedaha madaxweynaha faransiiska macron
nur wuxuu madaxweynuhu uu hadalkaasi kulul uga jawaabay waxa uuna sheegay cidda ay tahay in maskaxdeeda la baaro oo ay maskaxdeedu dhimatay inay tahay madaxweynaha faransiiska ayna tahay in uu baaritaan horta isku sameeyo isagu maskaxdiisa oo ay tahay midda dhimatay maskaxdiisa ay tahay uuna maaragtay hadallada uu u jeediyey warbaahinta uga jeediyeyna uu sheegay madaxweynaha turkigu in uu kulankan usbuucan ka dhici doona e u k ama wadanka ingiriiska ka dhici doona oo ay ku kulmi doonaan madaxda wadamada ku midaysan nato ayuu sheegay in uu isla hadalkaasun ku dhihi doono in uu baahi u qabo ama uu u baahan yahay in uu isku sameeyo baaritaan xagga maskaxda ah uuna yahay ninka xanuunsan maskaxda oy tahay midda dhimatay maskaxdiisa ay tahay dhanka kale nurow isagoo hadalkiisa sii wato madaxweynaha turkigu waxa uu sheegay in in uu ka hadlaayo macron uu ka hadla howlgalka ay argagixisada turkiga kula dagaalamayaan syria in aysan ahayn arrin isagu uu wax ka fahmi karo oo uusan lahayn ama uusan qaangaar siyaasadeed uusan lahayn oo uu yahay nin barbarad ah oo maaragtay aysan ku habboonayn howlaha barkood inuu fahmi karo isagoo ku tilmaamay khibrad la-aanta uu ku tilmaamay inay haysato macron banaanbaxayaasha maaragtay dharka jaallaha qabay in muddo isku haydsanayay iyaga iyo booliska iyo banaanbaxyada soo noqnoqday ee ka jiray maaragtay faransiiska taasi inay daliil cad u tahay khibrad la-aanta iyo sida uu ugu baahan yahay in uu maaragtay uu dib isu muraajaceeyo taasi inay daliil cad u tahay ayuu sheegay madaxweynaha turkigu dhanka kale nurow arrintan ayaa maaragtay ka caraysiisay madaxda wadanka faransiiska oo waxa arrintaasi ay ay kala hadleen oo ay u yeereen safiirka wadanka turkiga ufadhiya baris ufadhiya oo ay wax ka weydiiyeen wararka kulul maaragtay madaxweynaha turkigu ka jeediyey ee uu ugu jawaabayey madaxweynaha wadanka faransiiska ilaa hadda ma hadda waxa sida tooska ah ay isula qaateen lakiin waxaa la sheegayaa in ay kala hadleen hadalkan kulul ee uu madaxweyne erdogan u jeediyey maaragtay madaxweynaha wadanka faransiiska
kaasi waxa uu ahaa saxafi bashiir macalin khaliif oo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga wuxuuna u waramayey wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari